magaalada garbaharey ee iyadu caasimada xarunta gobolka geda ah ayaa waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo loogu diyaargaroobayo qabashada doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya oo doorashadiisi toddobaadkan ay ka bilaabanaysa magaalada muqdisho waxaa kaleetoo la adkeeyay ammaanka goobaha ay doorashadu ka dhici doonto waxaana mas-uuliyiinta gobolka geda ay sheegeen inay u diyaargaroobayaan qabashada doorashooyinka xili maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya heshiisyadii ay ka gaareen arrimaha gobolka aysan weli dhaqangelin aadan maxamed ayaa warkan kasoo diray kismaayo
diyaargarowgan ka soconaya degmada garbaharey ee xarunta gobolka gado ee ku aadan arrimaha doorashooyinka gaar ahaana qabashada kuraasta baarlamanka ee aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya ee dhowaantan la filayo in lagu doorto lix iyo toban ka mid ahi kuraasta baarlamanka jubbaland laga soo doorto ayaa diyaargarowgeedu waxa uu si weyn uga soconayaa degmadaasi waxaa aada loo adkeeyey ammaanka goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka sidoo kale waxaa la diyaariyey goobihii loogu talagalay in codbixintu ay ka dhacdo maamulka gobolka gado saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmadaasi ayaa wada dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka iyadoona sidoo kale degmadaasi toddobaadyo ka hor ay gaareen ciidamo ka socda booliska amisom kuwa oo qayb ka ahi sugidda amniga goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan guddoomiyaha gobolka gado axmed bulle maxamed gareed ayaa v o a uga waramay siday ugu diyaargaroobeen qabsoomidda doorashada kuraasta baarlamanka aqalka hoose oo qayb ahaan la filayo in lagu doorto degmada garbaharey ee xarunta gobolka gado
doorashada annaga diyaargarow waan ugu jirnaa diyaarna waan u nahay waana insha allah waxaan rajaynaynaa inay doorashadana si nabadgelyaa ku dhacdo waxaana kuu caddaynayaa doorashooyinka goobaha ay ka dhici doonto goobaha ugu wanaagsan inay ka mid noqon doonto garbaharey annagu waxa weye doorashadanadana si nabadgelya noogu dhacaysaa cid kasta oo musharaxa iyo cid kastaoo tartamaysa iyo cid kastoo erjana waa soo dhaweynaynaa warka naga hore waa ogta saas ugu caddaa marka taas annaga sidaas way doorashadaas hadda wax shaki oo ka qabnama amniga waxaa looga hadlayay dadka ay quseeyeen bay ahayd maxaa jira ciidamada amisom ay booliis waxay ka mid ahaayeen ciidamada doorashada ka qaybgalayo ilaalinteeda wayna yimaadeen wayna degan yihiin goob fiican oo istraatiijiya deegaanna waa loo sameeyey halkaasayna ku sugan yihiin waayna diyaar u yihiin inay shaqadooda qabsadaan waxaan kuu caddaynayaa garbaharey inay nabad tahay doorashadana ay ka dhacayso aysan wax dhibaana ka dhacaynin insha allahu tacaala waxaa waxaa jira ilaa shan kun ilaa lix kun oo ergo ayaa imaan doonta garbaarey nidaamkii loo sug lahaa ammaankooda iyo sidii loo hagaajin lahaa iyo sidii loo kala habayn lahaa dhammaan waa waxaan qorsheynay waana diyaarsanay mana filahaya inay hal xabad naga soo gaarayo oo dhib ah insha allahu tacaala inkastoo jubbaland iyo dowladda dhexe ay isku hayaan arrimaha gobolka gado ayna ka gaareen heshiis hordhaacahi haddana ma muuqato dhaqangelinta heshiisyadaasi maadaama inta badan qodobadii lagu heshiiyey aanay ka dhaqangelin degmada garbaharey haddaba sidee doorasho ay raalli isaga yihiin dhinacyada ay uga dhici kartaa degmada garbaharey ee xarunta gobolka gado waxaa su-aashaasi hordhigay brofesor cabdulaahi sheekh shaafici oo ka mid a bulshada rayidka ee jubbaland garbaharey waxay arrinta dibashiisiin in laga sameeyo dibashiisinta ka bacdi in maamulka jubbaland maamul magacaabo heer degmaa ka bacdi in nidaamkii doorashada la galo marka haddaan la samayn dibashiisiin maamulkii arrintiisa laga heshiin dabcan doorashadu waa wax kale waa maado kale oo iyaduna sideeda u taagan waxaa kaloo jirta in heshiis laga galay in garbahaarey doorashada ay ka qabatay jubbaland oo ciidanka booliiska iyo amisom iyo guddiga doorashada jubbaland iyo doorashadai qabtaan cid hadda qabanqaabanaysa ma aqaan haddii dee la rabo meesha ku dhamaanays laga soo bilaabo meesha kasoo bilaabanays lagu dhameyn waa wax kale laakiin waxaan isleeyahay guud ahaan dalkao dhan garbahaari keliya ma aha garbahaari baaba degan laakiin dalkao dhan doorashada way ka qasantahay markii xalka la dhaho kuraasta meesha taalla ee golaha shacabka aadaya beelaa iska leh deegaano ma leh bulshaduna ma wadaagto beela gaaraa leh marka beelahaas dabcan odayaal bay leeyihiin in laga abaaro marka odayaashii beelahaas ee kuraastaas laha in heshiiyaan laga heshiisiiyo qaar baa laga yaabaa kuraastii garbahaari bay taalla iyadoo ismaayi joogaan ama intay joogaan kuraasti taalla odayaashina xaggay jiraan marka horta in odayaasha laga heshiisiiyo oo ay dhacdo social reconciliation bulshadu ay ka heshiiso danaheeda si doorashada khataraheeda iyo khaladaadkeeda dambe loo ilaaliyo iyo violation dhaca oo doorashada kasoo baxa oo dhibaato keena si doorasho nabdoon loo helo waa ina beeluhu heshiiyaan beeluusha markay heshiiyaan ay dowladduna waxay ku heshiiyeen fuliso oo ay gacan ku siiso anu saasaan isle lagu abaari karaa diyaargarowga qabashada doorashada baarlamanka aqalka hoose oo la filayo dhowaantan inay ka bilaabato guud ahaan soomaaliya ayaa si weyn dhaqdhaqaaqeedu looga dareemaya degmooyinka garbaharey iyo kismaayo iyadoona mas-uuliyiinta jubbaland iyo maamulka gobolka gado garabka taageersan dowladda soomaaliya ay wadaan dadaallo lagu doonayo in doorashadaasi lagu qabto aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo